أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر سورة القيامة هذه تني سورة القيامة وسورة اللي راه سورة القيامة وحيكمتها سورة لها كسو دقي magaalada maka almukarama xilligii uu joogay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam suuraddana qadaayaadkeeda waxaa ugu badnaan doonaa magaca haddaba lagu magacaabay oo alqiyaama ahwaalu lqiyaama iyo dhibaatooyinka qiyaamuhu uu iska leeyahay waxaa kaloo suuraddu ay ka hadli doontaa suwar min sakaraati almowt muuqaallo ka mida sakaraatulmowtka ilaahay noo fududeeyo subxaanahu wa tacaala iyo dhibaatooyinka uu iska leeyahay iyo qofkii xilligaa sakaraatulmowdka uu ku soo degayo horay aan wax u sii shaqaysanin oo daacada ilaahay aan ku dadaalinin qofkaas xilligaas qoomamo iyo shallaay inuu u soo xaadiri doono waalciyaadu billaah bismi illaahi araxmaani araxiim laa uqsimu waxaan ku dhaartaa biyowmi alqiyaama maalinta yowmi alqiyaamo ayaan ku dhaartaa laadaas waxaan icraabnay zaa'ido maalintaas weyn oo qof walibaahay xaaladdiisu ay bannaanka iman doonto hadduu toosnaa iyo hadduu qalloocnaa waa maalinta qof walba xaaladdiisu bannaanka ay iman doonto maalintaas ayaan ku dhaartaa walaa uqsimu waan dhaartaahuu yidhi mar labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala binnafsi nafsadda ayaan ku dhaartaa naftaasoo allawaamati ee eedaynta badan nafta eedda badan oo eedaynta badan waa qayb ka mida qaybaha naftu ay u qaybsanto nafta bini aadamku iyadoo hal naf isku ah haddana sifaadka iyo tilmaamo kala duwan ayaa nafta bini aadamku ay yeelataa mar naftu waxay noqotaa ammaara marna waxay noqotaa lahaama marna waxay noqotaa lawaama marna waxay noqotaa mudma'inna waa mar walbaba taraqigeeda iyo kor u socashada darajaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cibaadada siday ugu korto ay u macaansato iyo sida cibaadada hoos ay ugu dhacdo sifaad iyo tilmaamo loo fiirinayo marka naftan ilaahay uu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala waa nafta la yidhaaho lawaamada lawaama maxaa loogu magacaabay لأنها تلوم صاحبها على التقصير في طاعة الرحمن لأنها تلوم صاحبها صاحب كيدي آديسة مرول بابا آدي لتاقنتهي بالتقصير في طاعة الرحمن وحيكو آدين مرول بابا قابن مرول بابا مركي قفكو حتى عبادة وزيادية هرأسي سعدبا آدي لتاقنتهي ووحي لذا مستويه iyo marxaladdii ilaahay kaa doonayey ma aadan gaarin marka naf fiican wo tilmaantaas tilmaan wanaagsan weeye walidaalika saasuu ilaahay ugu dhaartay maxaa yeelay waxa ilaahay uu ku dhaaranayo waa wax ilaahay agtiisa qiimo ku leh wax weyn oo ilaahay agtiisa qiimo ku leh weeye qofka nafsaddaas xambaarsan waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay maxaa yeelay qof walbaba haddii daacadda mar walbaba hadduu qofku xataa sii kordhiyo oo cibaadada uu sii siyaadiyo eeday la taagan tahay naftii waxay leedahay weli ma gaarin meeshii lagaa rabay marka nafsad fiican wey nafsaddaas walidaalika ilaahay wuu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala walaa uqsimu waan dhaartaa binnafsi nafsaddii ayaan ku dhaartaa nafsaddaasoo allawaamati ee eedaynta badnayd oo saaxiibkeed eedaynaysa oo mar walbaba xisaab la daba taagan waa midda nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi miisaanka ama micyaarka caqliga uu ka dhigayo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii caqliga bini aadamka uu cabirayo qofka bini aadamka ugu caqliga badan wuxuu tilmaamay alkayisu man daana nafsahu wa camila limaa bacda almowt qofka caaqilka ah man daana nafsa ay man xaasaba nafsa waa qofka mar walbaba nafsadiisa la xisaabtama marka nafsadaadu hadday eedayn badan tahay waa caqligaaga wanaagsan oo mustawihii iyo marxaladii la doonayay ayuu caqligaaga u mari walaa uqsimu waan dhaartaa binafsiyaan ku dhaartaa nafsadaasoo allawaamati ee eedaynta badneede jawaabkiiyaa maqan jawaabulqasamka dhaarta jawaabkeedii intaasaan ku dhaartaahe latubcahunna waa laydinsoo saari oo waa laydinsoo saari qiyaamaha oo laydinkaga hari maayo dhimashada aad dhimateen bis dhimatada dhimashada aad dhimateen ma laydinkaga harayay qiyaamo waa laydinsoo saari doonaabu ayaxsabu linsaanu qofka bini aadamkuma wuxuu u maleeyaa an lan najmaca cidaamahu lafihiisa inaanaan soo kulmin doon lafihiisa inaanaan kulminaynin miyuu u maleeyaa qofka bini aadamku oo lafihii bololay oo ciiddaas ku milmay oo carrada ka mid noqday inaanaan awood u lahayn inaan soo aruurinno oo qofkii sidiisii aannu ka soo dhigno miyuu bini aadamku u maleeyahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaa iska dhaaf inaanaan taa awoodin iska dhaafe qaadiriina najmacuhaa qaadiriina waxaan ka xaalaynaynaa ficilka maxduufkaa faacilkiisa najmacuhaa lafahaas waan soo aruurinaynaaho waan soo kulminaynaa qaadiriina xaal aan nahay kuwa awooda weliba lafa iska dhaafe waxaanba awoodnaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa an nusawiya inaan sinno banaanahu farihiisii lafahaas iska dhaafe farihii inaan sidoodii ka soo dhigno sidii ay ahaayeen qofku markuu noolaa intuusan dhimannin ka hor sidii farihiisu ay ahaayeen sidaas inaan farihii ka soo dhigno ayaan awood u lehnahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka banaanka maxaa loo khasisay banaanka maxaa loo khasisay faraha faraha xigmadda ilaahay u khasisay waxaa weeye bini aadamka waxaa weeye waxaa ku jira maado oo waxyaalo waxaa la jiraa basamaad wax la yidhaaha meeshan ku jira basamaatulyad iyo basamaatu sawd iyo basamaatul cuyuun waxyaalo la yidhaaha jira oo qofka bini aadamka muuqaalkiisa dhan yacni laga fahmo meesha marka basamaatulyad ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waxyaalaha faraha ku jira oo khuduudda yaryar xariiqtimaha yaryar oo faraha ku yaala qof qof uga eg bini aadamka ma jirto caalamka inta bini aadam yacni ilaahay u abuuray khuduuddaas iyo farahaas khuduudda jiitimaha yararka ah meeshaa ku jira qof qof uga eg ma jiro lidaalika bini aadamka markii la doonayo in la soo saaro xilligan casriga waxaa la yidhaahaa kombyutara waxaa lagu leeyahay basamaad lagaaga qaadi halkaa saaraa la leeyahay farahaaga labaatan sano ka bacdi markii haddana kombyutarkii lagaa qaado adigiyaa soo baxaya farahaaga kun qofood haddii aad ku dhex qasantid kuma dhex dhuuman kartid farahaagaasaa ku soo saaraya lidaalika dadka adduunka dembiyada gala qaarkood waxay sameeyaan markii basamaadka laga qaado farahay soo gubaan qaarkood faraha farihii basamaadkii laga qaaday ayay dab soo geliyaan waddankii inay soo galaanna way rabaan hadhow farihii markii yacni laga qaadana waxay ka baqayaan farahoodii inay soo baxaan marka siay u bedelaan farihii o dhan ay dab soo geliyaan soo gubayaan adduunkii markuu waxaas arkay waxaa la sameeyey haddana basamaatul cuyuun meelo waxaa jira indhaha haddana ku jira oo bini aadamku uusan isaga ekayn indhihiiaa qofkii laga qaaday haddana indhihii ma gubi kartid marka indhihii ma gubi kartid basamaad sawdaa jira haddana oo codka bini aadamka waxaa weeye wuxuu leeyahay canaasir badanoo uusan isaga ekayn qof qof oo cod og ma jirto meelay ku kala duwan yihiin marka khusuusiyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala banaanka uu u khasisay waxaa weeye qof walba banaankiisu sidau ahaa khuduuddiisii xataa xariiqtimihiisii iyo jiitimihiisii siday ahaayeen ayuu ilaahay u keenaa subxaanahu wa tacaala iyadoo waxba ka bedelnayn balaa iska dhaafe qaadiriina najmacuhaa lafahaas waan soo kulminaynaa qaadiriina xaal aan nahay kuwa awooda calaa an nusawiya banaanahu farihiisii inaan soo sinno oo kayfiyadii iyo shakligii iyo nidaamkii ay u yiileen aan ku sinno bal iska dhaafe yuriidu linsaanu qofka bini aadamku wuxuu dooni liyafjura inuu faajiroobo amaamahu horay uu usii hortiisa uu usii faajiroobo qof walbo bini aadama hortiisa inuu usii faajiroobo ayuu rabaa u yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduudda shareecada uusan ku soconin nafsadda bini aadamka dabeec ahaan saasuu bini aadamku jecelyahy inuu hore isaga sii socdo hore inuu isaga soo socdo xuduudda shareecada uusan ku simanin waxna aan su'aalo la weydiinin wixii qalbigiisa ku soo dhaca uu sameeyo wixii qalbigiisa ku soo dhaca uu ku hadlo saasuu isaga jecelyahy oo shareecadii uusan tadbiiqin oo shareecadii uusan ku camal falin marka liyafjura amaamah yacni tacbiirka meeshii laga cabiri lahaa liyacmala aw liyamshiya amaamah inuu horay u socdo ama horay inuu camal falo laga cabiri lahaa waxaa laga cabiray ficilka liyafjura liyafjura sababta looga cabiray waxaa weeye ereyga yacni liyafjura ficilkan ah waxaa laga soo qaatay min fajara almaau min fajara almaau watafajara fa huwa mutafajir biyihiyaa burqaday biyuhu markay xoog u butaacaan oo ay burqadaan meeshay doonaanay isaga socdaan ilaa wax maalayacqila weyn oo caqli lahayn meeshiiba markaa wadda u ahoo furan oo iyaguba ay mari karaan ay iska socdaan bilaa xuduud marka qofkii bini aadamku wuxuu rabaa sidii biyahaas aan nafleyda ahayn oo caqliga aan lahayn oo kale inuu isaga butaaco asna dhinacuu rabo isaga socdo bilaa xuduud wax xuduudaho celisana aysan jirin marka ladiifadaas qarsoonaa ku jira tacbiirka liyafjura ilaahay uu cabiray subxaanahu wa tacaala biyahaas xuduudda aan lahayn oo kale inuu iska noqdo oo iska butaacaya oo iska raba bal iska dhaafe yuriidu linsaanu qofka bini aadamku wuxuu dooni liyafjura inuu faajiroobo amaamahu hortiisa uu isaga faajiroobo yas'alu wuxuu su'aalaa qofka bini aadamku ayaana goorma yowmu alqiyaamati maalinta qiyaamuhu uu yahay waa su'aalu alistihzaa waatahakum su'aal jeesjees oo ula jeedaa su'aalu alistihzaa waatahakum su'aal jeesjees oo ula jeedaa markaasuu wuxuu leeyahay horta qiyaamaha la sheegaya waa goorma yacni hadafka iyo ulajeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye inuu ku jeesjeeso qiyaamihii iyo maalintii weyneed oo ilaahay ugu talagalay dadka inuu xisaabiyo faidaa wakhtigii bariqa albasaru araggu markuu jahwareero indhuhu markay jahwareeraan araggu markuu jahwareero oo wakhasafa alqamaru dayixuna uu mugdiyoobo oo dayixu uu mugdi noqdo iftiinkiisa la baabi'iyo oo wa jumica ashamsu waalqamaru qoraxdii iyo dayixiina la kulmiyo yaquulu alinsaanu qofka bini aadamku yowmaydin maalintaa wuxuu yidhaahaa ayna xaggeebaa almafaru cararku u ahaaday ay ilfiraaq xaggee maanta u cararaa xaggee u fakadaa saasuu leeyay waa bini aadamkii shalay dhahayey ayaana yowmu alqiyaama jeesjees qiyaamaha la sheegayo goormuu dhacayo dhahay sidaa ku jeesjeesayey xaqaa'iqii markuu arko wuxuu leeyahay ayna almafar xaggee u fakadaa xaggee u cararaa uu leeyahay markuu xaqiiqadii arko fa idaa bariqa albasaru araggu markuu jahwareero yacni araggu markuu jahwareero ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa markii xilliga sakaraatulmowtka qofku uu gaaro oo hal meel uun sidaa uu indhihiisu isaga taagmaan hal meel uun fiirinayo yacni ikhtiyaar uu dadka ku kala fiiriyo uusan lahayn oo indhihay hal meel uun fiirinayo taagmaan marxaladdaas uu ka quustay nolosha markuu gaaro wa khasafa alqamaru dayixuna uu mugdiyoobo oo dayaxa iftiinkiisii uu baaba'o oo adduunka dhan shakligiisa iyo nidaamkiisa dhan isbeddel uu ku yimaado wa jumica ashamsu waalqamaru qoraxdii iyo dayixiina la kulmiyo qoraxda iyo dayaxa see loo kulmin qoraxda iyo dayaxa see loo kulmin tafaasiir fara badanaa ku jira mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin qoraxda iyo dayaxa waxaa loo kulminaa biidhaabi daw'ihimaa yacni nuurkooda in la baabi'iyo marka labadoodii isku mid ay noqonayaan oo waxaa lagu kulminaa in iftiinkii labadaba iyo nuurkii laga baabi'iyo mugdi laga dhigo macnaha kale oo lagu fasiraayo waxaa weeye wa jumica ashamsu waalqamar qoraxdii iyo dayixii la kulmiyo in ay ka soo dhashaan meesha hadda ay u dhacaan oo maqribka ah labadoodiiba waxay ka soo dhalanayaan iyagoo kulansan meesha hadda qoraxdu ay u dhacdo ayaa dayixii iyo qoraxdiiba ay ka soo wada dhalanayaan waa macno labaad isaguna macno saddexaadna wuu ku jiraahoo wa jumica ashamsu waalqamar qoraxdii iyo dayixii la kulmiyo la kulmiyo ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye in labadoodiiba qiyaamaha inta lasoo qaado lagu shubo markaas qismi naarta ka midaba laga dhigo dab laga dhigo dab caadiya oo ayba ka qayb qaataan cadaabka iyo cuquubada dadka caasiinta oo ilaahay ku caasiyey lagu cuqubayo qismi ka mida ay noqdaan waa saddex magacno marka oo jumica ashamsu waalqamar macno waxaa weeye waxaa lagu kulminaa labadoodiiba inay isku mid noqdaan oo iftiinkoodii laga baabi'iyo macnaha kalena waxaa weeye labadoodiiba inay ka soo dhashaan dhinaca maqribka oo qoraxda meesha ay u dhacayso inay ka soo dhashaan labadoodiba macnaha saddexaadna waxaa weeye inta la kulmiyo la qaado in naarta lagu daroba naarta in lagu daro oo ay ka qayb qaataan dabka lagu ciqaabayo bini aadamka markii isbeddelkaasu dhaco yaquulu linsaanu qofkii insaanka ay bini aadamka wuxuu yidhaahaa yowmaidin maalintaas wuxuu yidhaahaa uu xaqaa'iqii uu arko ayna xaggeeba almafaru cararku xaggeeya xaggee u fakadaa xaggee u cararaa uu leeyahay kallaa ka aala la leeyahay carar ma jiro laa wasara magangel ma jiraa la leeyahay magangel meelaad ku fakan karto ku dhuuman karto magan geli kartaahi maanta ma jirto ilaa rabbika rabbigaa xaggiisaa yowmaidin maalintaas almustaqaru sugnaanshuhu u ahaad xagga rabbiyaa qof walba loo wadiyo xagga rabbiyuu ku sugnaanaa qof walbaba ilaahay hortiisa subxaanahu wa tacaala ayuu ku sugnaanaa how rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa la xisaabtamaaya yunaba'u linsaanu qofka bini aadamka waxaa looga warbixiyaa yowmaidin maalintaas bimaa camalkii camalkaasoo qadama uu hormarsaday wa akhara uu gadaal marsaday camalkii horreeyey iyo kii dembeeyey oo maalmihii uu dhimanayay daqiiqadihii uu dhimanayey camalkuu samaynayey iyo kii hore uu u sameeyeba waa looga warbixiyaa waana lagula xisaabtamaa qofkii bini aadamka ah bal iska dhaafe xisaab sidaasa umaba baahnee al insaanu qofka bini aadamka ah calaa nafsihi nafsaddiisa basiiratun mid xujo ku ah isagaaba xujo isugu filanoo xubnihiisiiyaaba hadlaayaba lugihiiyaa hadlaaya gacmihiiyaa hadlaaya jirhkiisii oo dhanaa ku markhaati furaaya marka xisaabtu waa iska uun adkayn mooye maba loo baahno xisaab weyn xisaab weyn maba loo baahno jirhkiisiiyaaba xisaabtan ugu filan jirhkiisiiyaa hadlaaya lugihii iyo gacmihiiyaa ilaahay ka hadashaynaa subxaanahu wa tacaala bal iska dhaafe alinsaanu qofka bini aadamka ah calaa nafsihi nafsaddiisa basiiratun mid xujo ku ahu isagaaba nafsaddiisa xujo ku ahoo xujo kale loo raadin maayo markhaati kale loo raadin maayo alinsaankaas waa mubtada waana mudakar basiiratun khabarkiina waa la ta'niisiyey oo waxaa loo yeelay ta marka ta'daasi waa taa'u lmubaalaqa waxaa la yidhaha taa'u lmubaalaqa waxay la mid tahay rajulun callaamatun nin cilmi badan rajulun callaamatun ta'a loo yeeli waana rajul mawsuufkiina waa rajul callaamatun aa laleeyahy marka taasoo kale la mid tahay bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira waxaa kaloo kuu bannaan taa'da mubaalaqa inaadan ka dhiginoo sideeda taa'u ta'niis aad ka dhigtidoo laakiin mudaaf aad soo qadartid oo tidhaa balilinsaanu bal jawaarixu linsaan qofka bini aadamka xubnihiisa calaa nafsihi nafsaddiisay basiiratun ay xujo ay ku yihiin oo jawaarix markaa wuxuu noo noqonaa bimacna almu'anas bal ilinsaan bal jawaarixu alinsaan qofka bini aadamkaa xubnihiisa ayaa calaa nafsihi nafsaddiisa basiiratun xujo ku ah xibnihii yaaba markhaati furaya oo hadlaayo xujo kale looma raadinayo walow alqaa haba rido hadduu doono qofka bini aadamku macaadiirahu cudurdaaryaalkiisa haba rido oo meesha ha keeno boqol cudurdaar ha sheego boqol cudurdaar haba sheego hadduu doonee xubnihiisiiyaa mar walbaba ku markhaati furayo maxaa yeelay cudurdaarba loo fasixi maayo walaa yu'danu lahum fayactadiruun maba loo idmayo inay cudur daartaan waa la aamusinaba cudurdaarka dhanba waa ka xihan yahay ereyga macaadiir waa jamcu tagsiir ku yimid calaa gayri alqiyaas maxaa yeele waa jamcu macdiratin macdira markii la jamcinaayo jamca qiyaaskiisu wuxuu ahaa macaadir in ya-da laga daayo macaadir la yidhaha laakiin haddana sidanna wuu ku yimaadaa macaadiir oo qur-aanka naftiisa waxaa laga bartaa luqada qur-aanka naftiisa ayaa luqada laga bartaa mafaaciilu ku yimid macaadiir macaadiir waxay la mid tahay dakar madaakiir lagu jamciyo oo kale waa jamci calaa kayri اlqiyaas walow alqaa insaanku haba rido oo meesha ha keeno hadduu doono macaadiirahu cudurdaaryaalkiisa meesha haba keeno ha rido hadduu doono laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam bihi qur'aankan lisaanaka carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajinin litacjala inaad degdegtid ha u dhaqdhaqaajinin carabkaaga bihi qur'aankan akhrintiisa inaad ku degdegtid carabkaaga ha u dhaqdhaqaajinin maxaa yeelay inna calaynaa dusheenna waxaa ah jamcahu qur'aankan kulmintiisa oo fii sadrika laabtaada aan ku aruurinno inaan ku xafidsiinno oo qalbigaaga aan ku aruurinno annagaa ballan qaadnuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa qur'aanahu akhrintiisana dusheennay ahaatay waxaan icraabnay qur'aanka masder caadiyaan macnaynayn bimacna alqiraa'a oo kale wa qur'aanahu qur'aankan akhrintiisana dusheenna ayay ahaatay nabigeenna sala allahu wasalam wabaarak caleyh wuxuu samaynayey dadaal uu ku dadaalayo qur'aankan inuu labdiyo oo qur'aanka uu xafido oo waxba aysan ka fakanin markii jibriil uu ku soo dejinayo aayadaha ama suuradaha uu ku soo dejinayo waa ka daba akhriyi jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam kelimaduu jibriil ku dhawaaqaba horuu ugu dhawaaqi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa markaa dadaal uu doonayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku dabdiyo oo uu ku soo koobo hal xaraf uusan ka fakanin nebiga calayhi salaatu wasalaam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaas ilaaha uga raaxeeyo ilaaha wuxuu yidhi waxba carabkaaga xataa ha dhaqdhaqaajinin annagaa ku xafidsiinayn suuraddii ma lagugu dul akhriyey horaad ka taqaanaaba waxba carabkaaga ha dhaqdhaqaajinin laakiin bini aadamkeennan kale waxaan u baahannahay yacni takraar fara badan inaan ku samayno qur-aanka markaan xafidayno oon doonayno inaan dabdinno waa inaan intaasoo goor ku soo celcelinno nebigeenna calayhi salaatu wasalaam khasaa'istiisay ka mid ahayd qur-aankii carabkiisa ma dhaqdhaqaajinaynin taxfiid fara badan iyo muraajaco fara badan uma baahnayn qalbigiisu horuuba ka xafidayba markii jibriil uu ka tago nebiga calayhi salaatu wasalaam laa tuxarik bihi qur'aanka ha ku dhaqdhaqaajinin lisaanaka carabkaaga litacjala bihi inaad ku degdegto darteed ha u dhaqdhaqaajin qur'aanka ina calaynaa dusheenna waxaa ah jamcahu qur'aanka kulmintiisa fii sadrika laabtaada aan ku aruurinno wa qur'aanahu akhrintiisa inaan ku akhrinno annagaa dusha saarannay biwaasidati jibriilan kugu akhrinayna jibriila ku akhrinayo faidaa qara'naahu qur'aanka markaan akhrinno fattabic markaa kabacdi raac qur'aanahu qur'aankan akhrintiisa raac markii akhrintiisa jibriil dhammaystiro markaas kabacdi isaga cibaadayso akhriso akhriso laakiin intii tilaawada iyo qiraa'ada jibriil ay socoto carabkaaga ha dhaqdhaqaajinin uma markaa kabacdi uma markaa kabacdi ina calaynaa dusheenna waxaa ahaaday bayaanahu qur'aanka caddayntiisa alfaaddiisii waan ballan qaadnay xabadkaaga inaan ku xafidsiinayno ku dabdisiinayno macaanidiisana xabadkaagaan ku shubayna macaanida qur'aankana annagaa kuu caddaynayno kallaa ka aal bal iska dhaafe tuxibuuna waxaad jeceshihiin bini aadamkii haddaad tihiin uri ilaahi subxaanahu wa tacaala alcaajila alxayaata alcaajila noloshaan iska degdegaysa oo degdeg ku dhammaanaysa noloshaasaad jeceshihiin waa adduunyada watadaruuna waxaadna ka tegaysaan alaakhirata aakhiradiina waad ka tegaysaanoo aakhiradii kuma dadaalaysaan qalbigiinna dhan iyo dadaalkiinna dhan iyo wakhtigiinna dhan waxaad isugu geynaysaan noloshaan adduunyada inay idin toosto bis aakhiradiina waad ihmaaliseen wey waad ka sii jeesateen aakhiradii oo nolosheedu ay tahay nolol aan dhammaanaynin midda nolosheedu ay go'ayso oo nolosheedu ay caajilo tahana waad doorateenoo waad jeclaateen wujuuhun wejiyaalo dadkii adduunyada dhaldhalaalkeeda raacay iyo dadkii dhaldhalaalkooda aan ku sirminin oo cibaadaystay maraaxisha iyo xaaladahoodu ilaahay noo sheega ay kale yihiin subxaanahu wa tacaala wujuuhun wejiyaalo yowmaydin maalintaas naadiratun kuwa birbirqaayo farxad farxaday la birbirqaayaan maxaa yeelay waxay ogaadeen camalkoodii inay ku guulaysteen cibaadadoodii iyo daacadii inay ku guulaysteen oo maanta loo wado dariiqii jannada dariiqii jannada in loo waday ogsoon yihiin marka wejigooda dhan farxadu la nuuraa oo la iftiimi la birbir ilaa rabbihaa wujuuhdaasi xagga rabbigeed ayay naadiratun ay fiirine wejiyaalka ahlujannaha oo birbirqaaya rabbigooday arkayaan oo jannada ay ku arkayaan dadka ahlujannaha ah ilaahay subxaanahu wa tacaala way arkaan waa naciimka ugu qaalisan oo ilaahay ugu deeqaayo dadka ahlujannaha ah inuu ilaahay ka raali noqdo inay ilaahay arkayaan subxaanahu wa tacaala wa wujuuhun wejiyaalana yowmaidin maalintaas baasiratun kuwa kaduudan maalintaasna wejiyaalkii aan soo shaqaysan ee dhallalaalka adduunyada raacay weji macbuus wey maalintaas weji macbuus weeye wejigooda naxdinta iyo kurbada iyo ihaanada iyo dulliga ka muuqda waa ihaanaysan yihiin wejigooda maxaa yeelay mar walbaba xaaladda bini aadamka waxaa la yidhaha malaamixulwejhi yaal malaamixulwejhi malaamixulwejhi yacni mar walbaba wuxuu cabiraa qofka gudihiisa waxa ku jira qofka gudihiisa waxaa ku jira farxadda murugada naxdinta cabsida waxa qofka gudihiisa ku jira mar walba waxaa sawira wejigaa sawiraayo marka ulajeeddada waxaa weeye dadkii malaamixdoodii ayaaba la kala yaqaan qiyaamaha markii la tago wejiyaalka qaarna adaaba ka fahmayo way dhaldhalaalayaan farxad wejiyaalka qaarna waa weji macbuus weji macbuus wey ihaano iyo dulliyaa ka muuqda tadunnu waxay ogsoon tahay wejiyaalkaas weji macbuuska ah waxay ogsoon yihiin dhanniga waa bimacna alyaqiin waxay ogsoon yihiin wejiyaalkaas an yufcala bihaa in lagu samayn doono faaqiratun dhabar jebiso musiibo dhabarka ka jebisa in lagu samayn doonay ogsoon yihiin musiibada dhabarka ka jebinaysa waa cadaabka ilahay carada ilahay unbaa loola jeedaa in la cadaabaayo jaxiima loo wado naartii dhinaceedii loo wado ayay ogsoon yihiin marka taasaa weji macbuusnimada iyo ihaanada iyo dulliga keenaysa kallaa ka aala idaa wakhtigii balaqad ay gaarto ruuxdii attaraaqiya kalxamaha markay soo gaarto kalxamaha taraaqida waxaa la yidhaha waa lafahan ku hareeraysan dhuunta dhuunta lafahan ku hareeraysan oo ka gadoomaya meesha loo yaqaan nuqratu naxri dhuunta godkeeda dhuunta godkeeda meeshaa dhuunta ka jalacsan tahay nuqratu naxri la yidhaha labada lafoodoo ka kala gadoomaya kuwaasa waxaa la yidhaha taraaqi waa meesha la yidhaha yani xashrajatu sawt markay soo gaarto naftu xashrajay samaysaa xashraja marka la yidhaho naftu markay jirka kale ka soo baxdo halkaas godka ay soo gaarto waa marka qofka codkiisu isbedelayo uu leeyahay isbedelka uu samaynayo waa xaaladda qofka uu quustay halkaas hadday soo gaarto xashrajo uu sameeyo waa quustay qofkaas dib u laabasho iyo nolol dambe wuu ka quustay kallaa idaa balaqat ruuxdu markay soo gaarto attaraaqiya kalxamaha markay soo gaarto oo waqiila la yidhaah man qofkeebaa raaqin tufaaya qofkan yaa ku tufaaya la yidhaah oo yacni si adduunyadii uu dib ugu laabto si maaragtaahay uu u caafimaado si uu uga badbaado marxaladdan uu ku jiro sakaraadka ah yaa ku tufaayoo daaweynaya la yidhaha oo wadanna isaguna uu ogaado shakhsigaasi annahu wakhtigani alfiraaqu wakhtu lfiraaq wakhtigii faaruqidda iyo sagootinta adduunyada inay tahay uu ogaado danniga waa yaqiin wadanna uu ogaado annahu wakhtigani alfiraaq ay wakhtu lfiraaq wakhtigii faaruqidda ay tahay oo adduunyada uu sagootin lahaa oo adduunyada uu ka tegi lahaa sidaa uu xaqiijiyo oo waltafat isaaqu shanshadii bisaaqi shansho kale ay isku marto labadii shansho ay isku duuduubmaan oo isku marmaan yacni xanuunka haya iyo kabaaraadka haya iyo mashaakilka uu ku dhex jiro lugihiiu isku xoqahay shanshooyinkii ayaa isku duuduubmahayo isku xoqahay waa xilliga sakaraadka qofka uu ku jiro waltafat isaaqu bisaaq shanshadii shanshada kale ay ku maranto oo isku duuduubmaan ilaa rabbika xagga rabbigaa yowmaidin maalintaas almasaaqu kaxayntu ay ahaatay xaggee la wadaa qofkaas xagga rabbiga rabbigiisu maalintaas uu la kulmiyo wuxuu la kulmi doonaa wixii rabbi subxaanahu wa tacaala hortiisa uu geystay ama wanaag ama xumaato ah qofkaas marka waxa uu samayn jiru ilaahay noo sheegi subxaanahu wa tacaala falaa saddaqa ma uusan rumayn qofkaas aakhirada iyo meesha uu u socdo iyo rabbiga uu u socdoba ma uusan rumaynin walaa sallaa mana tukanin oo cibaadaadka midii ugu weyneedee salaadana kuma uusan dadaali jirin walaakin kadaba wuu beeniyey aakhiradii iyo xaqiiyuu beeniyey watawallaa taacadii iyo iimaankiina wuu ka sii jeestay uma markuu ka sii jeestay daacadii dahaba wuu tegey ilaa ahlihi ahladiisii ayuu aaday yatamataa xaal uu kibraayo shaafeertamaayo kibirka oo waxaa ula jiray xaqdiidnimada iyo beeninta xaqa uu beeninaayo inuu haddana markuu ahladiisa uu u tago jeesjees iyo kibir xaqiiba uu ku jeesjeesi jiraba xaqii uu ku jeesjeesi jiray awlaa cadaab dhowaasho badan ayaa laka adiga kuu sugnaaday insaankaas adduunyadiina ka tegey waxna aysan ka horraynin camal wanaagsanna uusan ka horrayninow fa awlaa cadaab dhowaasho badanaa kuu sugnaaday humma awlaa cadaab dhowaasho badanaa laka adiga kuu sugnaaday fa awlaa cadaab dhowaasho badan ayaa kuu sugnaaday waa min baabi tawkiid alfaad is adkaynaysa weye lafdigii horaa la adkayn yacni ulajeeddada waxaa weye waxaa laleeyahay halaag iyo balaayaa kuu sugnaatay oo wax walba cadaabku waa kaaga dhow yahay markaas wax walba cadaabkuu kaaga dhow yahay maadaama meesha aad u socotid waxba aadan geysanin wanaagsan wax wanaagsan aadan geysanin marka awlaaga waxaan macnaynaynaa bimacna alqurbi maxaa yeele waxaa laga keenay min weliya oo ficilo ah weliya bimacnaa qaruba weliya wuu dhowaaday oo bimacnaa qaruba ah awlaa mid dhowaasho badan wey marka awlaa ayaxsabu linsaanu qofka bini aadamku ma wuxuu u maleeyaa an yutraka in laga tegaayo sudan min sudan bilaash looga tegaayo ma wuxuu u maleeyaa iska noolow iska dhimo wax xisaabtani ma jiraan cid kula xisaabtamaysaah ma jirto waxaad rabto iska samee saas miyuu u maleeyaa alam yakun sow ma ahayn markii hore qofka bini aadamku nudfatan dhibac biyaasoo ilaahay kama abuurin dhibacdaasoo min maniyin mani xaggeeda ka ahaatay manigaasoo yumnaa lagu tuuro firaxim ilmagaleenka dhexdiisa lagu tuuro mani ilmagaleenka hooyada lagu tuuro sow halkaas ilaahay kama soo bilaabin abuuristii aadama uma markaa kabacdi kaana sow ma ahaanin manigaasi calaqatan xinjir sow haddana xinjir manidii iskuma bedelin oo ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala fakhalaqa ilaahay wuu abuuray marba marxaluu ilaahay soo marsiinaayey fasawaa ilaahay wuu ekeeyey abuuristiisii wuu dhammaystiray ilaa heer uu gaadhay inuu ardadan ku socdo ku noolaado shaqaysto intaasaa ilaahay soo xanaanaynayo ilaahay soo korinaayo ilaahay abuuraayo subxaanahu wa tacaala marka ma wuxuu u malaynayaa iyadoo maraaxishaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo marsiiyey in bilaash looga tegayo oon lala xisaabtamaynin fajacala ilaahay wuxuu ka yeelay minhu min almani menigii xaggiisa wuxuu ka yeelay azawjayni laba lamaano ah uu ka yeelay addakara lab iyo walunhaa dhadig labadaasuu meniga ilaahay uu ka yeelay subxaana wa tacaala menidii qaybna ilaahay wuxuu ka dhigay uu ka abuuray rag qaybna wuxuu ka abuuray haween menidii iyadoo yacni meni wada ah ayaa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala midna wuxuu ka dhigaa dumar midna ilahay wuxuu ka abuuraa rag uu ka abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala alaysa daalika allaha sidaas wax u soo maamulay oo sidaa wax u soo abuuray biqaadirin mid awooda ma aha miya calaa an yuxyiya almowtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo awood uma laha miya bala ilahay awood uu u leeyahay subxaanahu wa tacaala suurat linsaan aadihii tani suurat linsaan waa suuradda la yidhaaho suurat linsaan waxay ka mid tahay suuradaha madaniga ah oo ku soo degay magaalada madiina munawara xilligii uu joogay nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi mufasiriinta qaarkoodna waxay leeyihiin waa maki bacdulmufasiriin waxay leeyihiin suuraddu waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah adwaarta iyo qadaayaadka suuraddu ay ka hadli doonto waxaa ka mid a asalkii iyo cunsurkii iyo maaddadii markii horeba bini aadamka laga abuuray waxay kale ka hadli doontaa dadka saalixiinta ah ee ilaahay daacadiisa ku dadaalay abaalmariska iyo makaanada ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin iyo dadka xuxune daacada ilaahay ka gaabiyey iyaguna cadaabka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim hal ataa ma u yimid hal waxaan icraabnay yacni asalkeeda iyo xaqiiqadeedii oo istifaamka ah hal ataa ma u yimid calal insaani qofka bini aadamka ah xiinun wakhti ma u yimid wakhtigaasoo min addahri zamanka ka mid ah oo lam yakun insaanku shay-an shayba uusan ahaan jirin shaygaasoo madkuuran la sheego ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala soo bini aadamku sooma marin marxalo wax la sheegaba uusan ahaynba hayru madkuurba uu iska aha wax la sheega baan ahayn insaankaas markaa calal insaan ashaas waxaa lagu ridaa ama cahdiye ka dhig ama jinsiye ka dhig laba macnay kala yeelan haddii cahdiye aan ka dhigna iyo haddaan jinsiye ka dhigno haddaan cahdiye ka dhigno markaa waxay noqonaya in loola jeedo insaanka nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam alinsaanu almachuud wahuwa nabiyuna aadam calayhi salaatu wasalaam insaankii laysla ogaa waa nebiyullaahi aadam marka aayadda macnaheedu waxay noqon nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray marxalo wax la sheegaba abuuristiisa aysan ahayn oo wax la sheego aysan ahayn maxaa loola jeedaa xilli dhoobo iyo biyo uu ahaa oo qof nooloo naf leba uusan ahayn marxaladaasuu soo maray haddii marka asalkeennii marxaladaas uu soo maray annaguna waan sii hoosaynaa wey annaguna waanba ka sii hoosaynaa wey maxaa yeelay asalkii bini aadamka ayaa wuxuu soo maray marxalo wax nool iyo wax naf la yidhaah aysan ku jirinoo dhoobo uu ahay oo la agaagumayaba isagiiba la abuurayaba marxaladaasuu ku jiray haddii aad tidhaahid ashani waa jinsiyana waxaa loola jeedaa bini aadamka dhanba bini aadamka dhanaa loola jeedaa bini aadamka dhana wuxuu soo maray marxalo wax la sheegaba uusan ahayn oo qof walba isagu markuu iska soo qaado adiga adduunkan intaadan ku soo biirin adduunkan sidanuu u shaqaynayo adduunkan intaadan ku soo biirinoo aadan dhalanin adduunkan sidaanuu u shaqaynayay cerkani waa jiray dhulkani waa jiray bini aadam adiga kula mid ahaa shaqaysanayey wax baranayey adigu marka xilligaas maxaad ahayd dadkii adiga kaa horreeyey markay adduunkan ka shaqaysanayeen ay cibaadaysanayeen oy wax baranayeen adiga xaggee ku sugnayd intaadan dhalan ka hor caddamaad ahayd caddam ayaad ahayd shay madkuuraba ma aadan ahayn wax la sheego ma aadan lahayn ilaahay uunbaa ku ogaayey adduunka inaad ku soo biiri doonto bes iyo waxa aad noqon doonto qof wanaagsan aad noqon doonto oo ilaahay daacadiisa ku dadaala qof ahlu naar oo macaasida ku dadaala aad noqon doonto warbixintaaday macluumaadkaaga ilaahay uunbaa hayey laakiin adduunkan maxaad ka ahayd adduunku sidiisuuna u shaqaynaya marka markaan insaanka al insaan asha aan ku ridno jinsiya waxay noqonaya in laga hadlaayo jamiic bani aadam wuxuu soo maray marxalo lam yakun shay-an madkuura marka wuxuuna tusaa ilaahay tabarteena tabarteenna intay laagto adduunkan sidaanuu u shaqaynaya sidaana wax loo baranaayey sidaana bini aadamku u farcoomayeen sidaana awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ifkan iyo koonkani ay u dhisnayd adiguna waxba maba ahaynba xilligaas waxaad aheedba ma jirin innaa annaga ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala khalaqna alinsaana bini aadamka waxaanu ka abuurnay min nudfatin dhibac biyaah awoodda iyo dacfiga bini aadamka dhibac biyahaan ka abuurnay nudfadaasoo amshaajin daati amshaajin bimacnaa daati akhlaaq waxyaalo laysku qasay u saaxiib ah dhibac biyaa oo laakiin canaasir iyo mawaad fara badan oo isku qasan ka kooban ayaan bini aadamka aan ka abuurnay maxaa yeelay qofka bini aadamka ah ee manida laga abuuray akhlaaq fara badanay ka koobanta waxaa ku jira dabaa'ic badan oo iskhilaafsan waxaa ku jira alwaan midabyo fara badan oo iskhilaafsan waxaa ku jira dabeecado kala duwan halkaas dhibac waxay xambaarsan tahay awowayaashaadii dabeecadahoodii waxay xambaarsan tahay awowahaagii shanaad ee awowahaagii lixaad dabeecadihiisii qayb ka mid a waxay xambaarsan tahay ayeeyooyinkaagii shanaad iyo kuwii lixaad dabaa'icdoodii iyo midabyadoodii qaybo ka mid a qaybaa marka ilaahay kuu badina subxaanahu wa tacaala marka waxaa laga yaabaa qaybtaa laguu badiyey akhlaadka qayb ka mida inta ilaahay kuu badiyo awowgiisii shanaad inuu qofku u ekaado xagga midabka iyo xagga dabeecada aabbihii iyo hooyadii dhalana uusan u ekaynba shaqo uusan ku lahayn awowgiisii shanaad dabeecadiisii midabkiisii hadduu gaabnaa gaabnidiisii hadduu dheeraa dhirirkiisii marka waa amshaaj aa ilaahay ka abuuray qofka bini aadamka amshaaj akhlaaq marka ma aha qofka mar walbaba aabbihiisii hooyadii kaliya in lagu cabiro ama lagu miisaamo oo la yidhaha aabbihii waa dheer yahay hooyadiina waa dheer tahay cunugan gaaban maxay u dhaleen awowgii shanaadaa dhici karta inuu gaabnaa waa amshaaj manidan yacni kaliya iskama laha aabbayo hooyadee wax badanay sidaa wax badan oo farac dheerah ayay sidaahay xambaarsan tahay manidu farac dheeray wadaa inna annagu khalaqna alinsaana qofka bini aadamka waxaan ka abuurnay min nudfatin dhibac biyo ah dhibacdaasoo amshaajin daati amshaaj daati akhlaaq waxyaalo laysku qasay u saaxiib ah akhlaaq badan nabtaliihi bini aadamka annagu waan jarribnaahu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala jarribaad iyo imtixaanan gelinay imtixaanka see loo geliyey fajacalnaahu waxaan ka yeelnay bini aadamkii samiican mid wax maqla basiiran wax arka indhahaas iyo dhegahaasi waa lagugu imtixaani bal inaad xaqa ilaahay ku aragtid indhihii dhegaha xaqa ilaahay aad ku dhegaysatid iyo inaad khilaaftid oo xaqii ilaahay aad ku khilaaftid imtixaan wey inna annaga hadaynaahu waan tusnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii bini aadamka ahaa asabiila jidkiyaan tusnay alhidaaya waxaa loola jeedaa bimacna dilaala luqawiya dilaala luqawiya lo waa tusid caadiyaa loola jeeda innaa hadaynaahu waan tusnay qofka bini aadamka ah asabiila jidkii waan kala tusnay kanina wuu qalloocan yahay iska jir kanna wuu toosan yahay mar waxbaan u kala caddaynay saasaa loo tusay bini aadamkii imaa shaakiran xaal uu yahay ayaan tusnay jidkii mid shukrinaya bini aadamku wa imaa kafuuran mid kufrinaya xaal uu yahay ayaan jidkii tusnay labadaasuu mid noqon doonaa inuu nagu kufriyo iyo inuu nagu shukriyo labadaas wadduu kala mari doonaa uri ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii markii jidkii la kala tusay ama jidkii qalloocnaayuu mari doonaa ama midka wuxuu mari doonaa toosan dadkii marka labadanay u qaybsamayaan labadii ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala innaa annagu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala actadnaa lilkaafiriina kaafiriintii waxaan u diyaarinay gaaladii salaasila silsilado ayaan u diyaarinay iyo wa aklaalan katiinooyin iyo wa saciiran naarta saciiro layidhaaho gubaysa intaasaan u diyaarinay kuwii kaafiriinta imtixaankii ku dhacay kuwii imtixaankii ku baasay oo daacada ilaahay ku dadaalay ina alabraara kuwa baariyaalka ah oo ilaahay rasuulkiisa baari u noqday sala allahu calayhi wasalam yashrabuuna way cabaan min ka'sin galaas khamro ah xaggiisay ka cabaan ka'siga luqa ahaan markii khamrada ay ku dhex jirto ayaa la yidhaha ka'si magacaas uu qaataa markuu buuxo weliba markuu buuxaa ka'si la yidhaha hadduu faaruqu yahay ka'si lama yidhaha luqada ina alabraara dadka baariyaalka ah yashrabuuna way cabaan min ka'sin galaas khamraha xaggiisay ka cabaan galaaskaas khamradaahoo kaana misaajuhaa ay mamsuujuhaa kaana misaajuhaa ay mamsuujuhaa waxa lagu qasay khamradaas uu yahay kaafuuran udug waa nooc diibka ka mida nooc uduga ka mida wey kaafuurka wuu cad yahay haddana xoogaa wuxuu leeyahay udugna wuu leeyahay fiican kaafuurkaasaa lagu qasay si sharaabku markaas uu u noqdo sharaab carfaaya sharaab carfaaya udgaaya uu u noqdo kaasaa lagu qasaa caynan il burqanaysa ah yacni cabitaankaas ay ka cabbayaan wax yani meel ku jira oo dhammaanaya ma ahane waa caynan il burqanaysa ah cabitaankaas yashrabu waxaa caba bihaa ay minhaa cayntaas ishaas burqanaysa xaggeeda waxaa ka caba cibaadullaahi ilaahay addoommadiisii oo baariga u noqday ayaa ka cabaaya yufajiruuna way burqiyaan haa ishaas tafjiiran burqin oo iska butaacinaya yacni addoommada burqinaya maxaa loola jeedaa bimacnaa yujruunahaa xaysu yashaa'uun meeshay doonaanay u wataan wey fartay ku taagayaan na soo raacay isha leeyihiin gurigooda hadday aadaan ishii waa ka soo daba leexanay gadaal hadday u socdaan ishii gadaalay u soconeen meeshay doonaan iyagaa u buruqsanayo wadanaya meeshay doonaan ayay u burqinayan u wadanayaan yuufuuna way oofiyaan sifaadka marka ay ku gaareen taasuu ilaahay noo sheegay tilmaamaha ay ku gaareen yuufuuna way oofiyaan binadri nadarkii way oofiyaan nadarka waxaa weeye waa qurbo wax ilaahay loogu dhowaanayo oo asalka sharciga aan waajib ku ahayn laakiin adigu aad isku waajib yeeshay oo maalan waxaad tidhi ilaahay waxaan ugu nadray lix bilood inaan soomo ilaahay waxaan ugu nadray intaasoo lacag inaan sadaqaysto ilaahay waxaan ugu nadray boqol ragco inaan tukado wax aan yacni xagga sharciga asal ahaan aan waajib kugu ahayn ayaad naftaada ku waajib yeeshay nadarga nadarkaas marka way ka soo baxaanoo way oofiyaan yuufuuna way oofiyaan binadri nadarka wayakhaafuuna waxay kaley ka cabsan jireen yowman maalinna way ka baqi jireen yoomkaasoo kaana sharuhu sharkiisu uu yahay mustatiiran mid faafaya maalin sharteedu ay muntashir tahay oo khalaa'iqda ay kala gaari doonto sharteedu maalintaasna way ka cabsan jireenoo way u diyaar garoobeen maalintaas waxbay u diyaarsadeen oo daacada ilaahay ayay ugu diyaariyeen wa yudcimuuna waxay quudin jireen addacaama quudka cuntada quudkana way sadaqaysan jireen calaa xubbihi maca xubbihi xubbi dacaam dacaamka jacaylkiisa micigiisa ayay dacaamka quudin jireen yacni wixii soo hara kaliya masaakiinta ma siin jirine iyagoo jecel ayay bixin jireen quudkooda sadaqaysan jireen iyagoo u baahan ayay bixin jireen waxay quudiyaan dacaamkaas miskiinan miskiinkay quudiyaan wayatiiman agoonkana way quudiyaan wa asiiran midka la soo qafaashay oo ahalkiisii laga soo qafaashay kaasna way quudiyaan maxay leeyihiin markay quudinayaan masaakiintaas innamaa in kale maahane nudcimukum waan idin quudinaynaa liwajhi illaahi liajli wajhi illaah ilaahay wejigiisa dartiisaan idiin quudinaynaa yacni ilaahay dartiis dar ilaahay yacni idinka magacna idinkama rabno wejina idinkama rabno ilaahay ridihiisa iyo ilaahay dartii uun baan idiin quudinaynaa leeyihiin laa nuriidu ma doonayno minkum xaggiinna jazaa'an abaalmarin walaa shukuuran mahadcelin ma idinka doonayno waad ku mahadsantihiin xataa idinkama rabno oo waxaan idiin quudanaba inaad noo mahad celisaan ma ahan waa ilaahay ridihiisa inaan ku gaarno ilaahay ridihiisa inaan ku gaarno aan idiin quudinayno innaa annaga nakhaafu min rabbinaa xagga rabbigeen waxaan uga baqaynaa yowman maalin saasay dhihi jireen yoomkaasoo cabuusan weji tubid badan weji kaduud badan maalintii yaa loo isnaadiyey yacnii cabuusnimadii cabuusnimadii waxaa la yidhi maalintii yaa loo isnaadiyey yoomkaasoo cabuusan weji tubid badan ama weji kaduudid badan maalintu iyadu ma weji kaduudo laakiin waxa wejiga iyo dulliga uu saaran yahay waa ahalka maalintaa ku dhex jira daalimiinta ah daalimiinta marka waa min baabi اlisnaadi ila الzamaan waa min baabi اlisnaadi ila الzamaan waa majaaz caqli ah zamankiyaa wax loo tiiriyey liأnna alxadatha yaqacu fi الzamaan maxaa yaele xadaث walba zamanu ku dhex dhaca xadaث walba wuxuu u baahan yahay zaman uu ku dhex dhaco innaa annagu nakhaafu min rabbinaa rabbigan waxaan uga baqaynaa yowman maalin yoomkaasoo cabuusan weji kaduud badan oo wejiyada qaar ay ihaanaysan yihiin yoomkaasoo qamdariiran ee dhib badan bimacnaa shadiid ah oo dhibkiisa uu daran yahay fawaqaahum allaahu ilaahayaa ka dhowray shara daalika kaas shartiisa ilaaha ka dhowray kaasoo alyowmi yoomka ah yoomka ay ka baqi jireen ilaaha ka xafiday subxaanahu wa tacala maxaa yeele addoonka ilaahay laba cabsi kuma kulmiyo laba cabsi in allaha laa yajmacu fii cabdihi bayna khawfayn walaa bayna amnayn laba amnina ilaahay addoonka kuma kulmiyo laba cabsina ilaahay addoonka kuma kulmiyo adduunka qofku markuu joogay hadduu cabsi badnaayo ilaahay ka cabsi badnaa jiray welwel badnaa jiro aakhiradiisa iyo qabrigiisa iyo qiyaamaha uu ka welweli jiray aakhiro welwel ilaahay ku kulmin maayo subxaana wa tacala welwel kale ilaahay aakhiro ugu dari maayo subxaanahu wa tacaala laakiin xaaladda adduunyada qofka uu ku jiriyey hadduu iska quuri jirayo waxaasba qalbigiisaba uu ka maqnaaba haafilba uu iska ahaa qiyaamo iyo qabri iyo xisaab iyo haafilba uu iska ahayo amni uu isaga jiray xagga aamin ku noqon maayo xagguu welwelku asna ku imaana oo meesha noloshu aysan dhammaanayn halkaasuu ku welweli doonaa isagu fawaqaahum allaahu ilaaha ka dhowray shara daalika kaas shartiisa kaasoo alyowmi ee yoomka ah walaqaahum ilaahay wuxuu la kulmiyey nadratan weji hilaac weji birbiriq wejigoodiiyo hilhilaacayo iftiimayo birbirqaayo iyo wa suruuran farxad wejigooda hilaacayo way faraxsan yihiin wajazaahum ilaahay wuxuu ka abaalmariyey bimaa sabaruu sabarkoodii sababtiisii maadan waxaan icraabnay masderiya wajazaahum ilaahay wuxuu ka abaalmariyey bimaa sabaruu ay bisababi sabrihim sabarkoodii ay sabreen sababtiisa jannatan wa xariiran janno iyo xariir ayaa ilaahay ka abaalmariyey xariirtaasoo loo firaashaayo lebiskoodana ah sariirahoodana loogu firaashaayo mutaki'iina xaalay yihiin kuwa xusulaysanaya fiihaa jannada dhexdeeda cala al araa'iki gandoobyaalka gandoobyaalkaas ku xusulaysanaya waa jamcu ariikatin ariikatin araa'ik lagu jamciyey ariikada waxaa la yidhaha carabta yaqaana qofku markuu aroos oo kale uu galo qolka meel ka mid a ayaa sariirta waxaa lagu xihaa maraa qam lagu siinaa sariirta waxaa loo yeelaa badhammo ama galuusmiyaal marka ninka iyo islaanta sariirtaasi ku fadhiyaan qolka haddaad soo geshid ma arkaysid iyaguna qolkii ku jira gandoobkaasaa u xihan sariirtay ku fadhiyaan markii qofku uu doonayo inuu arko waa in gelismankaas laga furo gelismankaas in laga furo marka araa'igtaas gandoobyaalkaas iyo sariirahaas isku qunfulan waxaas isku qunfulana araa'ig laysku yidhaa dhammaan isku qunfulan ay xusul xusulaysanayaan sariirihii gandoobkii waxaasay xusulaysanayaan laa yarawna ma arkaan fiiha jannada gudaheeda shamsan qorax walaa zamhariiran qabowna kuma arkaan qabow daranna ma jiro kulayl daranna ma jiro waa marxalad dhexdhexaada marxalad dhexdhexaada weeye jannada qabow dhibaayana ma lahan kulayl dhibaayana ma aha wadaaniyatan mid dhow waxay sifo ka tahay wajannatan oo maxduuf ah oon ku cadfayno jannadii hore wajazaahum bimaa sabaruu jannatan uu ilaahay ka abaalmariyey wajannatan janno kalena ilahay waa ka abaalmariyey jannadaasoo daaniyatan calayhim dushooda ahlujannaha uu dhow yahay dilaaluhaa hoosyaalkeedu harac geedaha hooskooda uu dhow yahay wadullilat waxaa loo layliyey quduufuhaa jannadaas midhaheeda laga guranayana waa loo layliyo waa loo jilciyey tadliilan laylin ayaa loo layliyey midhaha ay ka gurayaane waa midho la layliyey oo laylinta maxaa loola jeedaa qofka qaacidka ah ee fadhiya iyo midka qaa'imka ah ee taagan iyo kan musdajica ah oo jiifa isku sii u guranayaan haddaad taagan tahay istaaggaaagaad ku guran kartaa haddaad jiiftana jiifkaagaad ku guran kartaa haddaad fadhisana fadhigaaga ayaad ku guran kartaa ilaah u diyaariyey subxaanahu wa tacala waa loo layliyey wayudaafu calayhim dushooda waxaa lala wareegaa ahlujannaha biaaniyatin weelal weelashaasoo min fidatin qalin ah weelan qalin ka samaysan oo fido ka samaysan weelashaasaa lala dul wareegaa iyo wa akwaabin koobab koobabkaasoo kaanad ahaatay qawaariira dhalooyin ah dhalooyin qawaariira dhalooyin ah dhalooyinkaasoo min fidatin ee qalin ah waxyaalaha cajaa'ibta adduunyada wax lagu arkay ma ah waana qalin waana dhalo cajaa'ibta waxay ka mid tahay naciimka ahluljanna yacni waxa weeye koobkan wuxuu ka samaysan yahay qalin waa fido haddana gudaha waxa ku dhex jira bannaanka waad ka arki kartaa fidada qalinka adduunyada sidaas ma aha fidada koobabka fidada haddii laga sameeyo gudaha cabitaanka ku dhex jira bannaanka kama arki karta laakiin fidada khusuusiyada fidada jannadu ay leedahay waxaa weeye koobkii fido waa isagoo fido ah wuxuu leeyahay haddana dhalo nidaamkeedii oo kale shakligeediina waa leeyahay oo gudihiisa waxa ku jira bannaankaad ka daalacan kartaa waad ku arki kartaa weli laguma arkin adduunka ilaa hadda lama hayo adduunku farsamadaas ma gaarin farsamadaas ma gaarin yacni weel fidlo ka samaysan waxa gudihiisa ku jirana bannaanka laga daalacan karo ma gaarin weli qawaariira dhalooyin dhalooyinkaasoo haddana min fida ah qadaruu way qadareen kuwii khaadimiinta ahaa oo la dawaafaya weelasha haa qawaariirtaas way qadareen qawaariirta u celi ama akwaabta u celi ilaa koobabkiiyaa qawaariir ah naftoodii oo isla meeshii un qadaruu way qadareen kuwii khaadimiinta ahaa haa qawaariirta dhalooyinkaas taqdiiran qadarid ayay soo qadareen way soo qorsheeyeenoo way soo qadareen kuwan khaadimiinta ah oo way soo qadareen laba macnoba culimmadu mufasiriintu ay ku fasiraan macna alawal waxaa weeye waxay ku soo qadareen mandarka iyo shakliga iyo nidaam ay jecel yihiin ay u soo sameeyeen qofkaas ahluljannaha weelkaas fidada ka samaysan markaad fiirisana dhinacna dhala ka ahoo gudihiisii waxa ku jiray bannaanka laga arkaayo wuxuu ku qanacsan yahay usluubka weelkaas loo soo sameeyey mandarkiisa iyo shakligiisa waa macno waa lagu soo qadaray yacni jacaylkiisa iyo rabitaankiisa ayaa loo soo qurxiyey weelkii macnaha labaad waxaa weeye weelashii way soo qadareen khaadimiinto waxay ku soo qadareen qof walbaba cabitaan ku filan ayay ku soo shubeen mana ka yara mana ka badna markaad dheregto oo waxba aysan kuwa harsanayn cabitaankiina waa dhammaaday asna markaad dheregto waxba aysan kuwa harsanayn cabitaankii isaguna wuu dhammaaday laba macno wey marna waxaa taqdiir yarjicu ilaa shakli اlinaa waa taqdiir marna u noqonaya habka uu u samaysan yahay weelka ayaa aad loo qurxiyey marna waxa weeye waa taqdiir yarjicu ilaa maa fi اlinaa weelka waxa ku dhex jiraa la qorsheey oo lagu cabiray cabitaan adiga awooddaada ah ood cabi kartid qadaruuhaa way qadareen taqdiiran qadarid wayusqawna waa la waraabiyaa ahluljannihii fiiha jannadaas dhexdeeda ka'san galaas ayaa lagu waraabiyaa cabitaana galaaskaasoo kaana misaajuhaa ka'sigaa waxa uu yahay bimacna alkhamr ilaa khamraa ku dhex jirta walidaalika damiirkii mu'anataa laga dhigay galaaskaasoo kaana misaajuhaa mamsuujuhaa khamradaas midka lagu qasay zanjabiilan zanjabiil uu yahay waa khamro haddana xoogaa waxaa ku qasan sanjabiil si la udgiyo cabitaankuna uu wanaagsanaado caynan il ah cabitaankaa sanjabiilsa lagu qasay waa il iska burqanaysa ishaasoo fiihaa jannada gudaheeda ku sugan ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil lagu magacaabo salsabiil yani waxaa lagu magacaabi ishaan iska burqanaysa oo zanjabiilku ku qasan yahay magaceeda salsabiila la yidhaha salsabiil waxaa laga keenay markii hore sal oo ficlu amara iyo sabiilan oo mafcuulkeedii ah ayaa laysku dhejiyey markaasoo hal isim isku noqdo waa isim caadiya hadda ficilnimo iyo way ka guurta hadda salsabiilan waa iska magac isim caadi laakiin markii hore muxuu ahaa sal su-aal oo ficil amara iyo sabiilan oo jid ah muxuu noqonaa marka macnihiisu sal weydiiso ilaahay sabiilan yuusiluka ila aljanna jidkii jannada ku gaarsiin lahaa ilaahay weydiiso saasuu ereygu ahaa laakiin kabacdi macnahaas oo dhan waxaa lagu tadmiiniyey oo yani lagu soo koobay salsabiilan inuu magacaadii iska noqday dhammaantiisba isimuu noqday wallahu subxaana wa taala